bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda isnaa ee magaalada jawaar qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a maamulka gobolka shabeellaha dhexe oo wada qorshe lagu dhiirigelinayo dhallinyarada waxbaratay ee kasoo jeeda deegaanada gobolkan soomaalida ku nool waddanka boqortooyada sacuudi carabiya oo ka hadlay dhibaatooyinka nolosha qurbaa xubnaha sarifka suuqyada iyo cayaarahaad warkeenna ku maqli doontaan akhbaraadka dibaddana waxaan idiin haynaa boqorka waddanka urdun iyo walaalkiisa oo markii u horraysay meel lagu wada arkay kadib khilaafkiisa oo kala dhex galay labada mas-uul
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxa ay ku dhawaaqday in xanuunka coronavirus ama covid-9 uu halis caafimaad ku yahay dunida ma qaadatay tallaalka oxford astrazonic ee ka hortagga cudurka covid-9 fahan ahmiyadda tallaalka covid-9 u leeyahay naftaada iyo bulshadaada samee wax walba si aad uga ilaaliso cudurka khatarta ah dadka aad sida aadka ah u jeceshahay ha dhegaysan wararka been abuurka ah ee ku saabsan tallaalka covid-9 tallaalka oxford astrasonic waa mid lagu kalsoon yahay waxa uuna badbaadiyaa nolosha dadka shaqaalaha caafimaadka dadka da'da ah iyo kuwa qaba cudurrada daran waxaa lagula talinayaa in ay sida ugu dhaqsiyaha badan isku tallaalaan tallaabooyinka caafimaadka ee saxda ah oo booqo maamulka caafimaadka ee deegaanka si lagu tallaalo
intaas waa qaar ka mid a qodobada warka subaxnimo idaacadda isnaa ee magaalada jawhar anigoo cusmaan cabdalla warka soo saaray halkan idinkala socodsiinaya zakeya farsameynaya saaxiibayaal waa isniin taariikhda ay ku beegan tahay laba iyo tobanka bisha afaraad sanadka laba kun kow iyo labaatanka dhinaca kalena waa soddonka bisha shabcaan sanadka kun afar boqol kow iyo afartanka hijiriyada u diyaar garooba saaxiibayaal maqalka warkeenaas oo dhammaystiran aan ku horeyna ee maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa wada qorshe markaasi lagu dhiirigelinayo dhallinyarada waxbaratay ee kasoo jeeda deegaanada gobolkan maxamed cabdisheekh xandow oo ah gudoomiye ku-xigeenka arrimaha siyaasadda maamulka gobolka shabeellaha dhexe oo la hadlay warbaahinta isnaay ayaa sheegay in ay wadaan qorshe ay ugu talagaleen in ay ku dhiirageliyaan dhallinyarada waxbaratay ee kasoo jeeda deegaanada gobolkan shabeellaha dhexe gudoomiye xandow ayaa sheegay inay soo saareen amar ah in dhammaan fursadaha shaqo ee kasoo baxa gobolkani ay si siman uga faa'iidaystaan dhallinyarada deegaanka islamarkaana maamulka uu diiday in shakhsi aan kasoo jeedin gobolkan aysan qaban karin shaqooyinka kasoo baxa gobolkani si kor loogu qaado hanka dhallinyarada waxbaratay ee gobolka ku nool annaga mar walba waxaan priority siin haddaanaha maamulka gobolka in dadkeeni waxbartay oo gobolka jooga ay wax qabtaan haddee tahay hay-adihii hadday yihiin maalin dhowd hadda gudoomiyaha gobolka shabeelle dhexe axmed meyre makaraan wuxuu soo saaray iyo maamulkii oo heer gobol iyo heer degmo oo kulan yeesha waxay soo saareen saa la socoto warqad la leeyahay nin ku dhashay gobolka shabeellada dhexe shaqo uu qaban karo lagama keeni karo meel ka baxsan gobolka micnaheeda waxay tahay inaan la dhiirigeliyo dadkii wax bartay sababtoo ah qofkii maanta shabeellada dhexe u dhashay inuu garoowa tago shaqo kama qaban karo waa ognahay sanadkan waa sanadkii federalismka qaabka la yaab kale loo fahmay waayo taas anagoo ka duulayno xataa annaga waxaan diidnay in maamulka stateka hadda anagoo ka wada tirsan hiiraan nin hiiraan ka yimi nin gobolka shabeelada dhexe ka qaban karo wax u yaqaan oo ka qaban kara isagoo joog in aan laga shaqaalaysanin maxaa yeele dhallinyaradii waxbay barteen wakhtigaa hooye aabageliyeen isaga moralkiis inuu dhismuu rabaa inuu waxbarashadiis activitigiis wax meel ku qabtuu rabaa annaga marka waxaan rabnaa in waxaana naga go-an dhammaan haddaa maamulka gobolka iyo degmada iyo degmooyinkiisu cid alle ciddii u dhalatay gobolka shabeellada dhexe wax ay qaban karta in aan banaanka loogu keenin waana dhiibnay waana ku kontaloolaynaa waana daba socon doonaa mana ka yeeli doonaa dadkeena ayagoo gobolka u dhasha ayagoo wax qaban kara in qof banaanka noolooga keeno gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka shabeellaha dhexe maxamed cabdi sheekh ayaa waxa uu dhallinyarada ugu baaqay in cilmiga ay barteen ugu adeegaan dadkooda iyo dalkooda islamarkaana ay qayb ka qaataan dadaalada socda ee lagu horumarinayo gobolka dhalinyaradan waxaan kula dardaarmaa horta qof naf walba meyd waayo way dhimanay xaqiiqdii oo hadda qof noolaanayo inuu jiro ma filaayo cabsida iyo walwalka iyo faraha badan in layska daayo hadda dad badan hadda waxaan ogahay reer jowhar ama reer gobolka shabeelle dhexe ee wax bartay maca daalik dadkii waxay barteenna waxay noqdeen cilmi yacni ay qolka ula xiran yihiin cilmiga haddaa barataan waxaa loo rabaa inay cilmi naafic u noqdo oo ummadda loo wax loogu qabto cabsi ay ka cabsanayaan nin geed hoostiis joogo amba aysan u jeedin amba taleefonka soo wacaya cabsi ay ka baqayaan awgood ayaa waxaa laga yaabaa waxay ummadda u tar lahayeen iyo waxay soo barteen ay waqtiga badan geliyeen inay inay guryahooda kula jiraan ay la raadiyaan waqti kale war waqti kale adigu haddaa nooshahay beri inaa noolaanaysid xaqiiq uma haysid waxaa baratay waxaan leeyahay dhallinyaradana ugu faa'iideeyey dadki dadkiina iyo dadkiina maxaa yeelay waxbarashadan waa wax adiga adiga ilaahay uu ku siiyey hibo ma aha waxaa baratay oo ilaahay ku sii waayey hibadaasna waxaa la rabaa inaad ummadda ugu faa'iidaysid haddii marka aada noqoto yacni malab dhaladii amba caagii lagu soo gaday isaga jiro aysan lagu manaafacaadin inuu macaan yahay malabkaas qofka banaanka ka jooga caaga ma ogaan karayaa jawaabtu waa maya waxaan rabnaa marka waxaa baratay macaankooda inaa ummadda gaarsiisiin intaasaan dhihi lahaa dhallinyarada maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa dadaal ugu jira sidii loo dhiiragelin lahaa dhallinyarada waxbaratay ee ku nool deegaanada gobolkan shabeellaha dhexe waxaana ay arintan fursad u noqon doontaa dhallinyaro badan oo shaqola-aan ay ku hayso deegaanada gobolkan shabeellaha dhexe islamarkaana ka soo baxay jaamacadaha dalka qaar ka mid ah soomaalida ku nool wadanka sacuudi carabiya yaa ka hadlay dhibaatooyinka nolosha qurbaha xili markaasi ay wadamada qurbaha la daalaadhacayaan xanuunka safmarka ee covid sagaal iyo toban cabdiweli axmed tilowle ayaa warkan sii dhammaystiraya tan iyo burburkii dalka waxaa sanadba sanadka ka dambeeyey sii xoogaysanaya dhallinyaro badan oo u tahriibayey wadamo shisheeye si ay shaqo abuur u helaan islamarkaana ay u maareeyaan nolosha qoyskooda balse waxa ay la kulmaan dhibaatooyin badan ramlo maxamed waa gabar ku nooleed jowhar balse hadda ku sugan dalka sacuudi carabiya waxayna ka sheekaynaysaa dhibaatooyinka ay la kulantay intii ay ku jirtay tahriibka iyadoo tilmaamtay in dhallinyaro asxaab ay ahaayeen ay ku dhiirigeliyeen in ay aado tahriibka walaahi tegitaanka ka hor dhib badanaa la kulmayaa in oo yani badda laisku cariiriyo ethoobiyan iyo soomaali lees saaro lees dilo kadibna jira soomaalidii iyo ethoobiyaanki leesla dhaco kadibna buuro waaweyn badan lasoo maro saxaro dhib badan la qado yani biyo haraad rafaad adiga wax weyn baad la kulmaysaa ramlo oo hadalkeeda sii wadata ayaa xustay in shaqada ay qabato ay ka maarayso nolosheeda iyo tan qoyskeeda balse ay carabka ku dhufatay in mararka qaar ay caqabado kala kulmaan dadka ay u shaqaynayaan walaa alxamdulilah waa shaqaystaa waalidkan waa maareeya bes maxaana kamid ah dhalinyarada gobolka shabeellaha dhexe alxamdulilah walaahi wax badanaa la kulmaysaa yani in carabta lacagta lagu diido kaleentood meeshaa ka shaqaynaysid in yani oo haddaa iskhilaaftiin habeenmadow banaanka lagu soo bixiyo kaleentood adiga oo wadankaaga markaa katig wadankasoo joogsan wax weliba waa la kulmaysaa alxamdulilah hadda waa iska nabad qabnaa ilaah iska tabakal ugu dambeyn waxay rajo wanaagsan ka muujisay in dib ay ugu soo laabato soomaaliya waxayna baaq u jeediisay dhallinyarada soomaaliyeed ee doonaya in ay u tahriibaan wadamo shisheeye hawsalaana insha allah wadankeyga ma laga maarmo dhalinyarada waxaa ugu baaqaya inay wadankooda isku joogaan eesan tahriibi waxaas isku soo aadin markaa tahriib soo aad wax badan wadankeyga maxaa iga soo waday shalaaye waa dhiceysaa balse insha allah qof weliba wadankiisa iska joogo nolol maalmeedkiisa iska dhacsado inta badan dhallinyarada aada tahriibka ayaa la kulma dhibaatooyin ay ka mid tahay jirdil iyo in la iska xirto islamarkaana eheladooda la weydiisto lacag madax furasho ah
hagaag saaxiibayaal weli warka subaxnimo idaacadda isna ee magaalada jowhar ayaad la socotaan bal markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta sarrifka iyo suuqyada maryamo sheekh cabdi ayaana noo soo jeedinaysa mahadsanid cismaan cabdalla cismaan lacag sarafka saaka waxa uu marayaa magaalada jowhar boqolka doolar gacanta hore ee qabashada waxay maraysaa laba malyan shan boqol iyo sideetan kun bixintan waa laba malyan iyo lix boqol oo shilin soomaali ah kontonka doolar waxay maraysaa gacanta hore laba boqol iyo sagaashan kun oo shilin soomaali ah gacanta dambena waxay maraysaa malyan iyo saddex boqol oo shilin soomaali ah raashinka qutul darooriga markaynu eegno galeyda madaalkeeda waxaa la kala siisanayaa kow iyo toban kun oo shilin soomaali ah digirta madaalkeeda waxaa la kala siisanayaa laba iyo labaatan kun oo shilin soomaaliya digirguduuda salbukada waxaa la kala siisanayaa madaalkeeda toddoba iyo toban kun oo shilin soomaali ah bariis cadaha kiiladiisu waxa uu marayaa afar iyo toban kun oo shilin soomaaliya nuskiiladu waa toddoba kun rubcuna waa afar kun oo shilin soomaali ah loorka bariis cadaha waxa uu marayaa lix boqol iyo labaatan kun oo shilin soomaali ah saliid cadayda ayaa labaatan leed waxa uu marayaa toddoba boqol oo kun oo shilin soomaali ah halkii saliitarna waxa uu marayaa soddon iyo toddoba kun ilaa iyo soddon iyo sideed kun oo shilin soomaali ah dhegeystayaal intaas ay noo joogto xubintii sarifka iyo suuqyada aan dib idinkuga celiyay warka subaxnimo iyo cismaan cabdalla cismaan
way mahadsan tahay maryamo sheekh cabdi oo xubintaasi sarifka iyo suuqyada nala socodsiinaysay bal markana cayaarihii haddii aan eegno arsenaal ayaa kusoo laabatay jidkii guusha oo ay ka maqnayd labadii ciyaarood ee ugu dambeeyey waxaanay saddex gool iyo waxba ku garaacday kooxda ugu hooseysa horyaalka premier leaga dalka ingiriiska ee shavel united la yidhaahdo ganers oo toddobaadkii hore markaasi guuldarro kala kulantay liverpool ayaa waxa ay markaasi ku sii xigsiisay barbaro ay la gashay kooxda sbartag la yidhaahdo laakiin guul ay markaasi xalay ka gaadhay shavel united ayay sare markaasi ugu soo kacday waxaanay soo gashay kaalinta sagaalaad ee horyaalka wadanka ingiriiska kulankan oo uu markaasi ka maqnaa kabtanka kooxda abumyanga oo markaasi xanuunsanaya ayaa waxaa isku muujiyey alexander lacaseta oo laba gool dhaliyey iyo weliba daa'iyarka reer brazil ee gabriel martili oo goolkiisa isna markaasi dhaliyay xalay daqiiqadii soddon iyo saddexaad ee qeybta hore ayuuna alexander lagazeta dumiyey derbiga shavel united ee difaaciyada isagoo oo goolka ku qabtay kubad qurux badan oo uu markaasi caawinteeda lahaa deni sepelos ninka la yidhaahdo dhammaadka qaybta hore uu markaasi alexander lagazeta markaasi ku dooday in rigoore la siiyo kadib markii uu la kulmay kubad hoose oo uu markaasi koornaha ka keenay bebe laakiin waxay gacanta markaasi kaga dhacday narwood taas oo markaa keentay in laga soo hubiyo aaladavar garsooraha ciyaarta ayaana waxba ka soo qaadin gacantaasi kuna adkaystay in aanay markaasi u qalmin rigoore waxaana uu go-aankaasi ku raacay var oo laga soo hubiyey qaladkaasi halka warkaasi aad kala socotaan waa idaacadda isnay mujada f m-ka siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba megartis jowhar shabeellaha dhexe ee soomaaliya markana akhbaaraadka dibadda boqorka dalka jordan cabdulaahi iyo weliba dhaxal sugihii hore ee dalkaasi oo sidoo kalena walaalkiis ah amiir xamza ayaa meel lagu wada arkay markii u horeysay tan iyo intii uu muranku soo kala dhex galay iyaga oo markaasi shalay ka wada qayb galay xaflad sanad guuro boqolaad oo markaasi xurnimada wadankaasi ku beegnayd warbaahinta dowladda ayaa waxaay soo bandhigtay sawirada qoyska boqortooyada oo ku sugan aqalka markaasi raqdan la yidhaahdo ee ammaan xamza ayaa isniintii lasoo dhaafay waxa uu sheegay in uu daacad u noqonti boqor cabdalla kadib markii ay dhexdhexaadin ka dhex sameeyeen qoyska boqortooyada laba maalmood kadib markii militariga uu markaasi uga digay in uu ku dhaqaaqo falal ay markaasi ku sheegeen in ay wiiqiyaan ammaanka iyo xasiloonida jordan arbacadii lasoo dhaafayna boqorka jordan ayaa sheegay in meesha laga saaray ismaandhaafkii ka dhexe taagnaa isaga iyo walaalkii oo ay markaasi isku aabi yihiin islamarkaana xamza uu boqortooyada kula sugan yahay qoyskiisa guud ahaan warkii subaxnimadan idinkaga imaanayay radio sny intaasaan kusoo gabagabaynayaa warkankiisa xiga intaan ku kulmayna nabadgelya hadduu idin dhaafa radio sny so ayaa dib uga heli kartaan